balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa saddex labaatanka abril sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagwahayntiisa ka sokow weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan waa saddex iyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim intaan tabinta ku guda jirno anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinayaa dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso mid kale waxaad barnaamijka ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horraysa ayaan soo qabanayaa iyo cabdicasiis waayahay axmedow weydiinta ugu horeysa ee aynu barnaamijka kasmaal ku daafuri doonno waa weydiin markaasi eena taariikh ku saabsan waxaan filayaa in laga warcelin doono su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan soo socota sanadkii la baabi'iyey ama la dumiyey derbigii barliin adigoo raacinaya bishii iyo sanadkii markii ugu horeysay oo laysku soo hadal qaado dhismihiisa dhegaysta waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad sheegto sanadkii la baabi'iyey ama la dumiyey derbigii baarliin adiga oo raacinaya bishii sanadkii markii ugu horeysay ee laysku soo hadal qaado dhismihiisa su-aashan waa hal su-aal oo ka kooban laba su-aalood oo isdul saaran aad uga taxadar dhegayste oo garo jawaabta saxda ah marka ugu dambeyda ayaan jeclahay inaan ku celiyo sanadkii la baabi'iyey ama la dumiyey derbigii baarliin waa inaad sheegto marka hore kadibna waxaad raacinaysaa bishii iyo sanadkii markii ugu horeysay ee laysku soo hadal qaado dhismihiisa waxaan filayaa in su-aashaasi ay caddahay jawaab cadna laga bixin doono
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
qadadka iyo dhegeystaha koowaad halo asalaamu calaykum adoo codka sar u qaadaya magaca oo saddexaan noogu bilow iigu celi magaca samsam cabdulaahi hoose dhamaystir waa tahay dhegeystaha khadka ayaa ka go-ay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum sidoo kale dhegeystahan khadka ayuu ka baxay ama khadka ayaa ka go-ay waxaan kusii soconaynaa khadadka kale waxay noo taalla weydiinta koowaad ee barnaamijka taas oo u baahan jawaabo laba ah oo isa saaran qadka kale halo asalaamu calaykum halo waatay dhegeystaha
barnaamijka inay rabaan inay ka qayb qaataan balse haddana ay si u yara mashquulsan yihiin Mm, ama dhegayste haddaad waxaa barnaamijka suura- soo gasho ee, toos u gudagal
haddii su-aasha aad u aragto inaadan ka jawaabi karinna dhegaystayaasha kale fursad u siiya adigoon khadka mashquul uga dhigaynin saaxiibada kale waxaan soo dhaweynaynaa qadka kale halo asalaam calaykum waa tahay waxaan kusii soconaynaa weli qadadka kale halo asalaam calaykum habeen wanaagsan marka hore magacoo buuxa noogu bilow
maxamed muuse axmed mhm soo dhowow halkaad naga soo wacayso ceelasha sida lagu yahay Mm. waxay noo taalla weydiin aan doonayna inaan ka warcelinno haddii aad la sii socotay jawaabo isa saaranna way u baahan tahay horey usii guda gal een waxaan dhihi lahaa sagaalkii novembar kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii Mm. maxaa dhacay markaas ya markaas taariikhdaas maxay ku beegan tahay ee, in in laga bilaabo
Mm. taariikhda laba taariikh ayaan u baahannahay marka tan midee waayo maxay ku beegan tahay midda waa mid marka la duminayo wey Mm. taariikhda kale usii gudub tan waxaan dhihi lahaa een kun sagaal boqol sagaashantii
Mm. waa tahay inaad hadashay in kale waayahay axmedow een maxamed muuse axmed oo ceelasha naga soo wacay isku day wanaagsan ayuu sameeyey balse jawaabta saxda ma uusan haleelin waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeyay dhegaystahan halo asalaam calaykum calaykum salaam waraxmatullah magacuu buuxa noogu bilow waa axmed xasan axmed benbende
maxamed miyaa waa axmed xasan berbelige
axmed xasan axmed mm, waxaan ku leenahay soo dhowow dharkeynle iyo sidii lagu yahay aad baan ugu fiican yahay
waxaan noo taalla weydiin aan doonayno in aan ka warcelinno oo laba jawaab oo isa saaran u baahan xilligii la furo waa sagaalkii novembar kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii taariikhdaas maxay ku beegan tahay xilligii la furay oo la bilaabo Mm, mhm, xilligii la dumiyey waa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii mm.
waayahay een axmedow axmed eh, xasan axmed isna isku day ayuu sameeyey balse jawaabtii la doonayay ma uusan ka jawaabin Een, qadadka ayaan kusii soconaynaa hal dhegaysta ayaan fursad u siin doonaa halo asalaam calaykum waa tahay dhegeystayaal khadka ayaa ka go-ay oo aan ka gudbaynaa waxay noo taalla weydiin aan doonayno inaan ka warcelinno khadka kale iyo dhegeystahan halo asalaam calaykum waa tahay dhegeystahan khadka ayuu ka baxay oo aan ka gudbaynaa qadad kale ayaan ku soconaynaa halo asalaam calaykum waalaikum salaam salaam
habeen wanaagsan magacu buuxa noogu bilow cabdikariin maxamed
cabdikariin maxamed noose dhammaystir
cabdikariin maxamed maxmuud
Mm, halkaad naga soo wacayso degan roban hoodan waa habeenkii ugu horreysaan filahay haa Mm, waa tahay Een, guul ayaan kuu rajaynaynaa waxay noo taalla weydiin u baahan jawaabo laba ah jawaabo isa saaran horey usii gudagal
hadda isku dayay waxaan dhihi lahaa koob iyo tobankii novembar kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ayaa la furay
Mhm,
xilligii la dumiyey sooma socod mm. marka hore duminta inaad sheegto kadibna bishii iyo sanadkii markii ugu horreysay laisku soo hadal qaaday dhismihiisa
aa tan koowaad aan ku sheegay maartay xilligii oo la fur la dumina la dhisaayo Mhm,
kun sagaal boqol sideetan sagaal koob iyo tobankii november mhm, mid kale la duminayay kun sagaal boqol iyo sagaashankii bishii
mm, ley mm.
waayahay axmedow cabdikariin isagana jawaab qaldan ayuu bixiyey su-aashan marka annaga ayay toos eh, noogu soo noqonaysaa Mm.
ee su-aashu haddii aan ku celiyo axmedow waxay u dhacaysay sanadkii la baabi'iyey ama la dumiyey derbigii baarliin marka hore waa inaad sheegto adiga oo sidoo kale raacinaya bishii iyo markii ugu horeysay ee la isku soo hadal qaado dhismihiisa haddaba jawaabta saxda waxa ay noqonaysaa waxaa la baabi'iyey dhismaha derbigii baarliin sagaalkii nofembar kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii halka een laysku soo hadal qaaday dhismihiisana shan iyo tobankii juun kun sagaal boqol kow iyo lixdankii haddaba waxaad moodaa laba dhagaysta inay eh, soo dhoweeyeen een qaybta hore ee jawaabta oo markaasi ah een baabi'inta ama duminta Mm. Een, waan filayaa dhegeystayaasha inay meel ku calaamadaysteen markan su-aasha xigta haddii aada noo soo qabato su-aasha xigta ee barnaamijka waxa ay u dhacaysaa sida tan soo socota sheeg halka ay ka dhisnayd boqortooyadii saba haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg halka ay markaasi ka dhisnayd boqortooyadii saba marka ugu dambeyda sheeg halka ay ka dhisnayd boqortooyadii saba waxaan garanayaa in markaasi laga jawaabi doono
caddonkastoo dhalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magaca u buuxa noogu bilow
nuurudiin cabdullaahi degmada dadkene
nuuraddiin cabdulaahi ibraahim saas waay soo maa oo ku sugan dharkeenley waa tahay waxaan soo bandhignay weydiin waxaad usii guda gashaa ka warcelinteeda haddana isku day waxay noqonaysaa waa dalka yeman
cabdulaahi ibraahim oo dharkeeli naga soo wacay waa jawaab saxa jawaabta uu bixiyey waa dalka yeman
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddonkastoo dhalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr weydiintii labaad oo u dhacaysay sheeg halkay ka dhisnayd boqortooyadii saba waxaa ka warceliyey nuuraddiin cabdulaahi ibraahim oo dharkinley naga soo wacay wuxuu yidhi yaman sidaas oo ah jawaab saxan weydiinta saddexaad iyo cabdicaasiis waayahay axmed oo weydiinta saddexaad waa weydiin markaasi ee diini ah waxayna u dhici doontaa sida tan soo socota dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay kelimadda assalaam haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay kelimadda assalaam marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg inta jeer ee lagu xusay qur-aanka kariimka ah kelimadda assalaam waxaan filayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo habeen wanaagsan wanaagsan magaca u buuxa noogu bilow magada daaqadka go'o samsul cabdullaahi oo jirta dadkiinle
waa shamso cabdulaahi noose dhamaystir aadan samsam miya samsul waa samsul cabdullaahi no cabdulaahi aadan cabdullaahi maxamed mm waa tahay soo dhowo ayaan ku leenahay sii gudagal ka warcelinta oo dhow markaa isku day waxaan dhihi lahaa soddon iyo saddex noogu celi soddon iyo saddex
waa tahay inaad haleesheen kale waayahay axmedow een, samsam cabdulaahi oo dharkeeli naga soo wacday jawaab qaldan ayay bixisay sidaas darteed qadadka kale ayaan kusii soconaynaa aan soo dhaweeyay dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo soo dhow magaca buuxaan noogu bilow cabdifataax cabdulaahi ibraahim Mm, waa tahay een, waxaad usii gudubtaa ka warcelinta weydiinta aan soo bandhignay waa tahay inaad haleesheen kale waayahay een, axmedow cabdifataax cabdulaahi een, oo dharkeeli naga soo wacay jawaabtii saxda ahayd ayuu bixiyey waana konton jeer inta jeer ee markaas lagu xusay qur-aanka kariimka ah kelimadda assalaam
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبحر أنت هاي بالخير
waayahay een, axmedow haddii laga jawaabay su-aashii saddexaad ee barnaamijka waxaynu u sii tallaabi doonaa su-aalaha kale ee inoo harsan dhegaysta su-aashan dhagaha u fur waxaan rajaynayaa inaad ka warcelin doontaan insha allah toban sano kadib furitaankii jaamacadda muqdisho waxa ay farac jaamacadeed ka furatay magaalo ka mida magaalooyinka dalka haddaba sheeg magaaladaas magaca jaamacaddaas iyo sanadkii la furay dhegayste su-aashan inaad aad u fahanto ayaan doonayaa waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto marka hore magaalada marka xigta sanadka iyo marka xigta oo ah magaca jaamacaddaas waa hal su'aal oo saddex ka kooban toban sano kadib furitaankii jaamacadda muqdisho waxa ay farac jaamacadeed ka furatay magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka haddaba sheeg magaaladaas magaca jaamacaddaas iyo sanadkii la furay fiiro gaar ah laba buundo ama laba dhibcood ayay u dhigantaa ka warcelinta su-aashan waa adiga oo laba habeen soo galay kana jawaabay su'aal laba su'aalood oo markaasi lagu weydiiyey haddii marka aad ka warceliso su-aashan waxay la mid tahay adiga oo barnaamijka laba habeen soo galay kana warceliyey oo ku guulaystay inuu ka jawaabo laba su'aalood caawa ayaa kaaga filan inaad laba habeen kale inta soo gasho aad laba su'aalood ka jawaabto haddaba su-aasha marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo toban sano kadib furitaankii jaamacadda muqdisho waxa ay farac jaamacadeed ka furatay magaalo ka mida magaalooyinka dalka haddaba sheeg magaaladaas magaca jaamacaddaas iyo sanadkii la furay haddaba waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
dhegaystaha ugu horreeya haddii aan soo dhaweeyo halow salaamu calaykum waalaikumsalaam waraxmatullahi tacaala barakaatu yaxya xuseen ismaaciil garas baa la jooga yaxye xuseen ismaaciil ah oo garas baale ku sugan sidii lagu yahay maasha allah cimilasha magatilku waa tahay waxaan soo bandhignay weydiin u baahan saddex warcelin oo isa saaran aada umahadsan tahay ani aanta hosoonta jaamacadda muqdisho aqaano laba kun toban iyo lixdii ayaa la furay waxaa laga furay magaalada boosaaso jaamacadda makeedana la yidhahdaa jaamacadda muqdisho Mhm, noogu celi waxaa la furay laba kun toban iyo lixdii laga furay magaalada boosaaso magaceedana waa jaam- jaamacadda muqdisho
waayahay een, yaxye iskuday ayuu sameeyey balse jawaabtii saxda ahayd ma uusan haleelin waxaan ku sii soconaynaa dhanka iyo qadadka kale weydiintan ayaan warcelinteeda weli oo saxan raadinaynaa qaadkan halo asalaamu calaykum Hello.
asalaamu calaykum waalaikum salaam magacu buuxa noogu bilow halo halo halo magacu buuxa barnaamijka ayaad ku jirtaa nala wadaag marka hore ah aadan ibraahim aadan aadan ibraahim aadan halkaad naga soo wacayso tabeela sheekh ibraahim Mm, dabeelaha waad sida lagu yahay waa lagu fiican yahay maasha allah marka cawada kugu horeysa ha waa tahay guul ayaan ku rajaynaynaa horay u sii gudagal ka warcelinta
magaalada waa boosaaso mhm sanadka la furay laba kun iyo toban
mhm Mm. jaamacadda magaceedana jaamacadda muqdisho aadan ibraahim n oo tabeelaha naga soo wacay isna jawaab qaldan ayuu ka bixiyey su-aashii aynu soo bandhignay waa tahay weydiinta ayaa weli inoo taalla laba dhegaysta ayaa isku day sameeyey dhegaysto kale ayaan fursad u sii siin doonaa aan soo dhaweeya khadkan halo asalaam calaykum halo asalaam calaykum raadiya iska fogey si aan isku maqalno waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magacaygu waa cabduladiif cabdulaahi goojeyada weelkeeni cabdiladiif cabdulaahi ibraahim haa
Mm. waa tahay waxaad usii gudubtaa ka warcelinta weydiinta
su-aasha in shaqeeya wadda xag meesha laga furay magaca iyo magaalada laga furay sanadkii la furay iyo magaca markaasi jaamacaddaas waxaa waaye waxaa la furay labadii kun iyo sideedii haye waxaa laga furay boosaaso haye waxaana lagu magacaabaa fitc university in somalia ku celi mar kale meeshaas ku celi fitc university in somalia
red sea university aa laga wadaa waayahay cabdiradiif cabdulaahi ibraahim isku daygiisa aad ayuu u guulaystay oo jawaabta saxda ah ayuu bixiyey jaamacadda een, magaceedu waa red sea ama badda cas sanadka la furayna waa labadii kun iyo sideedii magaalada laga fulayna waa magaalada boosaaso ee gobolka bari jawaab sax ah ayuu ka bixiyey hambalyo ayaynu leenahay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday Soomaa- waxaan ku sii soconaynaa weydiimaha weydiinta shanaad iyo cabdicasiis waayahay axmedow weydiintan eh, waxa ay u dhacaysaa sida tan soo socota waa taariikh oo waxaa la doonayaa in markaasi la sheego wakhtiga ay ahayd markabkii titanig waxa uu quusay waa dooranaysaa dhegayste ba kun sagaal boqol iyo tobankii ta kun sagaal boqol iyo koob iyo tobankii a kun sagaal boqol toban iyo labadii xa kun sagaal boqol toban iyo saddexdii haddii mar kale aan ku celiyo markabkii titanic waxa uu quusay ba kun sagaal boqol iyo tobankii ta kun sagaal boqol koob iyo tobankii a kun sagaal boqol toban iyo labadii xa kun sagaal boqol toban iyo saddexdii haddii mar kale aan ku celiyo markabkii weynaa ee titanic oo aad wada garanaysaan filin caanbaxayna laga sameeyey waxa uu quusay ba kun sagaal boqol iyo tobankii ta kun sagaal boqol koob iyo tobankii kun sagaal boqol labiyo tobankii kun sagaal boqol saddex iyo tobankii midka uu yahay ayaad dooranaysaa dhegayste dalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye qadadka iyo dhegeystaan haddii aan soo dhaweeyo hallo asalaam calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا نبي سلمة يا مدعي وفاد محمد علي سعد عبدي تقمد كاران تمام فرقة كيكو أن كنت وانا تهكي waa tahay kaaraan iyo sida lagu yahay caawa aad iyo aad barnaamijka quruxda badan aad daasiinaysiin ayaa dhigta lagooda haya waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa weydiinta inoo taalaa ka warcelinteeda usii guda waa gala waa kun sagaal boqol toban iyo labadii waayahay fahad maxamed oo kaaraan naga soo wacay jawaabta saxda ah ayuu bixiyey oo waa kun sagaal boqol toban iyo labadii markii uu titanic quusay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
ربضان بلاتايا بالخير بلايا دوي أطعدان تهايا بالخير وجبك ربي ونبراي بشارنا النبي يدي بروقاد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبراي بشارنا النبي يدي بروقاد مؤمنين تاي بالخير
wuu mahadsan yahay fahad waxaa u suura gashay weydiintii shanaad inuu ka warceliyo aan kusii soconno weydiinta lixaad
waayahay axmed oo weydiinta lixaad waa weydiin biolojiya waxay u dhacaysaa sida tan maxaa loo yaqaanaa cilmiga barashada cayayaanka haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste sheeg maxaa loo yaqaanaa cilmiga barashada cayayaanka marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg maxaa loo yaqaanaa cilmiga barashada cayayaanka waxaad sheegaysaa terminolojiga loo yaqaano haddii aad ku sheegaysid ingiriis iyo haddii aad ku sheegaysid carabi labadaba way kuu bannaan tahay soo dhowow
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
ربضان بلاتايا بالخير بلايا دوي أطعدان تهايا بالخير waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxaan markan soo dhaweynayaa dhegeystaha qadka ku jira si aan u baadi goobno weydiintii aan soo bandhignay ka warcelinteeda qadkan hallo asalaam calaykum عليكم السلام عليكم soo dhowow habeen wanaagsan علم عمر iigu celi magaca علم عمر تكمل وابر جو cilmi cumar أو تكمل وابر وجو mm, soo dhowow waxaad kusii socotaa ka warcelinta weydiinta ديراج noogu celi ديراج mar kale noogu celi ado cod sar u qaaday ديراج maxaa dhahday fursadda kuugu dambeyda waay si fiican noo fahamsii ee noo sheeg في واجي waayahay dhegaystahaasi cilmi cumar oo waa bir naga soo wacay jawaabta saxda ah ayuu bixiyey oo waxaa loo yaqaanaa entomology amaba cilmul xasharaat jawaabta saxda ah ayuu bixiyey ee waxaan filayaa in dhegaystayaashuna ay ka faa'iidaysteen
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaan mari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintahay bilkhayr
qeybaha dambe ayaan markan kusii siqaynaa weydiinta inoo xigta haddii cabdicasiis aad noo soo qabato
waayahay axmedow weydiinta noo xigta waxa ay u dhacaysaa sida tan magaaladee loo yaqaan caasimadda dahabka ee dunida haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg magaaladee loo yaqaan caasimadda dahabka ee dunida haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegaysta magaaladee loo yaqaanaa caasimadda dahabka ee dunida waxaan filayaa inaad ka jawaabi doonto una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaan mari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
dhegeystaan haddii aan soo dhoway halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wata dhegeysaa khadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan fursadda siinaynaa waxay noo taha la weydiin aan doonayno inaan helno jawaabteeda oo saxan qadkan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته raadiyaha iska fogee marka hore magacoo buuxa
آه مجيبو والدان إبراهيم دقمة الكنة liibaan ibraahim aadan miya آه سفيان Mm. soo dhowow waxay noo taha la weydiin aan doonayno inaan ka warcelinno أبان اسكو بيه وحان اسمها وعاصمة سبك codkaa naga yar gogo-ay noogu celi جوهان سبك سوف أفريقيا Mm. waa tahay inaad haleeshay iyo in kale waayahay liibaal ibraahim aadan waa jawaab sax ah jawaabta uu bixiyey waa johannesburg magaalada ugu weyn koonfur africa
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen kasoo dalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين weydiinta ugu dambaysa ayaan markan u gudbaynaa yaale midhahan wehelkii calankow wadnihii ummaddow noo waar aan ku celiyo yaale midhahan wehelkii calankow wadnihii ummaddow noo waar marka ugu dambaysa yaale midhahan wehelkii calankow wadnihii ummaddow noo waar
bishaarana nabigu yidhi barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhi barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
adoonka soo dhalkada beri qadadkii dhegaystaan soo dhow magaca oo buuxa noogu bilow halo asalaamu calaykum soo dhow waatay dhegeystaha qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa waxay inoo taalla weydiinta ugu dambeysa barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum halo soo dhow halo asalaamu calaykum waatay dhegeystaha sidoo kale waxaad moodaa inuusan maqlin waan kasii gudbaynaa qadad kale ayaan ku soconaynaa halo soo dhow magaca oo buuxa noogu bilow bartuun ay susuumiyey
fartuun noosii dham noosii dhammaystir bartuun calan ismaaciil
Mm. waxaad usii guda gashaa ka warcelinta weydiinta walaa isku day baan naxay jihaadana aqbalo waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan isla joognaa qeybaha dambe ee barnaamijka aan soo dhaweeya qadka kale iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo soo dhowow sidoo kale dhegeystaan qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa waxaan joognaa gabagabada barnaamijka weydiintii ugu dambeysay ayaa inoo taalla waxaan doonaynaa inaan jawaabteeda oo saxan helno halo asalaamu calaykum halo soo dhowow magacan waa daawud cabdullaahi oo shahuud inuu dherkan leh daa-uud cabdulaahi ibraahim aha Mm, soo dhowow su-aasha jawaabteeda haddaan isku day waxay noqonaysaa waa ismaaciil noogu celi ismaaciil mire waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan isla taaganahay gunaanadka barnaamijka weydiinta ugu dambeysa ayaa inoo taalla gabagabada ayaan taaganahay khadkan soo dhowow halo soo dhowow soo dhow magaca noogu bilow marka hore dahada aadan laga joogto degmada dherkeenle
dahabo aadan oo ku sugan dharkeenley we- warcelinta usii gudagal
cabdiqaadir xasan Cab- cabdiqaadir xifdiyo yamani yamyam
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay gunaanadka ayaan isla taaganahay intaas ayaan markan weydiintan uga gudbaynaa waxay u dhacaysay yaale midhahan wehelkii calankow wadnihii ummaddow noo waar midhahan waxaa lahaa abwaan cabdi bashiir indhabuur haddii aan ku celiyo abwaan cabdi bashiir indhabuur ayaa midhahaas lahaa intaa ayaan barnaamijku soo gabagabeyneynaa intaan habeen dambe ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير